munaasibad si heer sare loo soo agaasimay oo lagu qabtay xarunta dhismaha baarlamanka dalka jabuuti ayaa si xoog leh loogu soo dhoweeyey guddoomiyaha golaha wakiilada baarlamanka federaalk soomaaliya aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe waxaa si isdabajooga loo tumay astaamaha muusiga calanada soomaaliya iyo jabuuti kadib guddoomiyaha aqalka hoose ee golaha wakiilada baarlamanka federaalk soomaaliya aadan maxamed nuur oo khudbad dheer ka jeediyey xarunta golaha baarlamanka jabuuti ayaa marka hore uga mahad celiyey jabuuti taageerada ay u muujisay wuxuu ugu yeedhay markii dhowaanta lagu soo xadgudbay madax bannaanida iyo wadajirka dalka soomaaliya isagoo warbixin kooban ka bixiyey xaaladda soomaaliya waxaan kale ka mahad celinayaa taageerada haagarla-aanta ah ee aad nala garab aad inoo muujiseen markii lagu soo xadgudbay madax bannaanida iyo wadajirka ee dalkeena mudane guddoomiye mudanayaal marka hore ii ogolow inaan warbixin kooban idinka siiyo xaaladda dalka soomaaliya mudane guddoomiye mudanayaal dalka soomaaliya waxaa waxaa ku tallaabsaday sannadihii u dambeeyey horumar laga sameeyey xagga amniga gaar ahaan la dagaalanka argagixisada iyo kasamato bixinta ummadda soomaaliyeed waxaan dib u habeen lagu sameeyey dhammaan ciidamada qalabka sida ee dalka soomaaliya taas oo suurtagelisay in dalka amnigiisa wax weyn iska beddelaan koow arrinta arrinta koowaad waxaa tallaabooyin fiican laga qaaday dib u heshiisiinta iyo kalsooni dhiska shacabka soomaaliyeed oo muddo badan ku soo jiray burbur iyo dagaal sokeeye dhinac kale guddoomiyaha golaha wakiilada baarlamanka federaalk soomaaliya aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa xusay dadaaladii kala duwanaa ee jabuuti ay usoo gashay dib u heshiisiintii ummadda soomaaliyeed ee kala irdhowday iyo dib u dhiska iyo dib u yegleelidda dowladnimada soomaaliya laga soo bilaabo shirkii carta laba ee labada kun ee lagu soo dhisay dowladdii kumeel gaarka ahayd maalin maalintii ka dambaysay waxaa soconayay dadaalo lagu soo xoojinayay dhab u heshiisiin shacabka soomaaliyeed kaas oo suurtageliyey in dowlad dhiska soomaaliyeed meel fiican uu soo gaaray kaasoo saas oo kale runtii aad ogtihiin walaalayaal tallaabada ugu muhiimsan garab istaageedii maaragtay ee dowladda walaalahaena jabuuti oo uu hogaaminayo ismaaiil umar geele kow ka ahaa waxaad og tihiin laba kun iyo sagaalkii baarlamaanka maanta aan joogno in anugu dalkeeni labaad aan joogno daliil u tahay waxaad goobjoog a wada ahayn inaan ku dooranay madaxweynihii sheekh shariif baarlamaankeeni maanta aan joogno dhexdiis aniga oo shir guddoominahayay maaragtay taasoo ummadda soomaaliyeed u arkaysay in maaragtay dalko dalkoodii meel ka mada inay joogaan marka sidaa daraaddeed anigoo runtii marna iloobaynin yacni waxqabadkii walaalnimadii isgarab istaagii markii dawladaan dhisayay dadaaladii walaalaheen ay bixiyeen marna la iloobaynin ummadda soomaaliya iloobi doonin waxaan maxad maxaad u celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil umar geele rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti